wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland bishaar aadan geedi ayaa magaalada kismaayo ku qabtay aqoon kororsi ku saabsan curinta wadaxaajoodka bulshada iyo bahda cadaaladda furitaanka aqoon kororsigan waxaa ka qayb galay wasiiro qaar ka mid ah golaha wakiilada jubbaland odayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland bishaar aadan geedi ayaa ka warbixiyey muhiimadda aqoon kororsigan siminaarada noocaan oo kale ama aqoon iswadaarsiga noocaan oo kale ah saddexda bilood ugu dambeysay waa noo soo noqnoqonayeen marna bahda cadaaladda u gaar ahaa marna saan oo kale waxaa la iskugu keenayay bulshada rayidka ah iyo bahda cadaaladda ujeeddada rasmiga laga leeyahayna waa intaa in bulshada isxallin karto horta kow inay isbartaan dadkii cadaaladda ka shaqaynayey iyo dadkii loo shaqaynayay horta kow inay isbartaan labo in la ogaado bulshada waxa ay tabanayso bulshada waa inay tabanayso waxa ay tabanayso in la ogaado waxaan codsanaya horta bulshada rayidka inay si active ah ama firfircoon ay uga qayb galaan doodan oo qof walba waxaa xaafadiisa ka jira gurigiisa ka jira agaarkiisa ka jira uu soo bandhigo markaasa maxaan ku irahda bahda cadaaladana ay ku salayn kartaa waxyaabaha ay qabanayaan baahiyaha jiro sababta bulshada laydinkaga soo dhex saaray intiinaan waxaa weeyaan inaad bulshadii hoggaankoodii aad tihiin oo fariinta inta aad ka qaadaan hadhow aad dadka kula noqon kartaan sidaas si lamid ah marka waxaa la rabaa wax xaafadii ka jira inaan lala xishoon oo nooc walbay yihiin waxa wa in laga qabto u baahan oo in cadaaladda loo bandhigo u baahan waxaan codsanayaa ama waan codsanaynaa wasaarad ahaan inaad soo bandhigtaan ururadiina bulshada xubnaha ka qayb galay aqoon kororsiga ayaa ka warbixiyey faa-iidada ay leedahay in bulshada la baro kobcinta wadaxaajoodka iyo cadaaladda cadaaladda markii laga hadlayo diinteenna waxay ka tiri iyo hadda annaga mama bilaabayna ilaa iyo macnaha waxaa weye nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saacaddan culammada islaamka waxay ka dhaheen iyo bulshadii ku dhaqneedoo intaasoo qaybood kala joogtay ikhwat alkiraam ilaahi subxaana wa tacala horta aayad qur-aan baa waxay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisli shuhada'a lilaah walow calىa anfusikum aw ilwaalidayn walaaqrabiina in yakun qaniyan aw faqiiran falaa ulaa bihima aayaddaasoo macnaheeda tahay kuwa ilaahay nebi rumeeyow waxaad ahaataan kuwa u taagan ama u toosnaan badan cadaaladda garsoorka ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku tilmaamay walow calaa anfusikum a ahaatee oo maxay tahay adiga haddii naftaadii aada dembi gashay inaad dembiga qirato oo tiraha warani dembigaanaa galay waxay ka mid tahay cadaaladday ka mid tahay waxaa ka mid cadaaladda awil waalid labada waalid oo ku dhashay haddii ayka dembi galeen inaadna adig u marqaati kacdo war labada waalid dembigaanay galeen ama laga oofiye ama loo cafiyo waxay ka mid tahay cadaaladda
cadaaladuna waa shayga keli ah ee ilaahay noo abuuray sababtoo ah cadaaladdu adiga ilmaha dhashay inaad u cadaalad samaysaa ilaahay ku faraya haddaad cadaalad darre ku samayso oo midna aad jeclaato ama wax u soo gado midna aada jeclaanin dhibkaada leedahay cadaalad darro kaaska kow ka imaanaysaa ilmaha dhashay ka imaanaysaa dariskaaga ka imaanaysaa daris kale kusiixiga ka imaanaysaa waxa weeyaan halkaas ka imaanaysaa marka cadaaladdu waa shay ugu muhiimsan ee bulshadu isku fahmi karto marka aada deris tihiin ee deriska deris kale uu isqabtaanna waxaa loo baahanya deris kale intu soo ordo inuu xaliyahay hawshii laakiin haddii deriskii kale intuu soo ordo qof kale u heliyo cadaaladdarra meesha ka dhalanaysa marka alxamdulilah ilaah mahad iska leh ujeedka aqoon kororsigan ayaa ahaa in la xoojiyo xirfadaha wadaxaajoodka ee bulshada iyo bahda cadaaladda si ay u helaan faham qoto dheer oo ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo taageeridda habraacyada cadaaladda